بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وهيئاتها هيئدها صلاة خمس عشرة خصلة وشن iyo toban khasladood hay-adaha wuxuu ula jeedaa qaababka salaada loo tukanayo shan iyo toban khasladood ama shan iyo toban sifo wey rafcu lyadayni cinda takbiirati lixraam in gacmaha kor loo qaado cinda takbiirati lixraam takbiirati lixraam agteed qofka markuu salaada xidhanayo ou la imaanayo takbiiratu lixraam in labada gacmood uu kor u qaado labada gacmood ma wuxuu kor u qaadayaa qabla takbiir mase bacda takbiir mase waa maca takbiir intaba waa sunna waa jaa-is in labada gacmood kor loo qaado qabla takbiir oo gacmaha kor u qaadkooda aada hormariso kadibna aad allaahu akbar tiraahdo iyo inaad labada gacmood kor u qaaddo bacda takbiir markaad tidhaahdo allaahu akbar kadib ayaa labada gacmood kor u qaadaysaa xaaladda saddexaad waxaa waaye maca takbiir waa isla socdaan gacmo kor u qaadkaaga iyo takbiirtaadu inay isla socdaan saddexduba waa sunna saddexda midda aada la timaadaba waa mashruuc waa kuu bannaan tahay laakiin waxaa hay-adaasi waxaa waaye gacmaha in kor loo qaado mowdican wuxuu ka mid yahay mawaadicda gacmaha kor loo qaaday gacmaha marka kor loo qaado waxaa lagu aadinayaa labada garbood iyo dhagaha foodooda ma laba hay-ad iyo laba qaabay kala yihiin mase waa hal qaab culimmada qaar labay ka dhigeen qaab waxay ka dhigeen in labada calaacalood lagu aadinayo garbaha qaabka labaadna waxa weeye in labada calaacalood lagu aadiyo dhagaha foodooda culimmada qaar ka midna waxay yidhahdeen maya waa hal hay-ad iyo hal qaab laba maahan oo waxay yidhaahdeen gacmaha calaacasha gaar ahaan suulka iyo waxa ku aadan waxaa lagu aadinayaa garbaha faraha foodoodana dhagaha foodooday ku aadayaan sidaasoo wuxuu ku noqonayaa qof jamciyey in uu garbahana ku beegay dhagahana ku beegay maxay labadaba axaadiida kusoo aroortay inuu nebiga gacmaha kor u qaaday ilaa uu la simay garbihiisa iyo ilaa uu la simay furuuca udunayhi labadiisa dhagood foodooda marka labadaba oo axaadiistu ku timid waa hal sifo waay halkaa sifo ayaa waxaa ku kulmaya in gacmaha lagu aadiyo garbaha iyo in isla markaa lagu aadiyo dhagaha foodooda halkaasaa gacmaha la geynaya wa cinda arukuuci iyo rukuucda agteeda waxaa kaloo gacmaha kor loo qaadaya cinda arukuuc waxaana qaabka kor loogu qaadayna waa qaabkii takbiirat lixraam cinda arukuuc markaad qiraa'ada dhammayso oo aad doonaysa inaad rukuucdo ayaad gacmaha kor u qaadaysaa kadibna allahu akbar adana waa rukuucaysaa wa wadcu lyamiini cala ashimaal hay-adaha salaada waxaa ka mid a wadculyamiini in gacanta midig la saaro cala ashimaali midda bidix in la dul saaro xadiid waail ibni xujr radi allahu canhu oo fii saxiixi muslim ku jira ayaa u daliila annahu ra'a nabiya sal l slam rafaca yadayhi xiina dakhala fi salaa wuxuu arkay nebiga caleyh isalaatu wasalaam oo labadiisa gacmood kor u qaaday markuu salaada galay uma wadaca yadahu lyumna cala alyusra kadibna nebiga caleyhi salaatu wasalaam gacanta midig ayuu wuxuu dul saaray cala alyusra midda bidix hal arrinaan kasoo boodna waalrafcu minhu ah cinda takbiirati alixraam wa cinda alrukuuc waalrafci minhu ay wa cinda alrafci minhu ay min alrukuuc markii la rukuuco agteeda iyo markii rukuucda laga soo kaco gacmaha kor ayadana loo qaadaya markaasuu yidhi wadcu lyamiini cala ashimaal iyo in la saaro midigta bidixda in la dul saaro waxaana la saarayaa xabadka hay-ada ugu qurxoon waa qaabka wadcu lyamiini cala ashimaal cala sadri waxaa la saarayaa xabadka ee xundhurta la geymaayo iyo caloosha hoos loo dhigi maayo ee waxaa la saarayaa xabadka qaabkaasi hay-adaasaan ugu fiican qofka musalliga markuu tukanayo watawajuh iyo inuu qofka la yimaado ducaau listiftaax hay-adaha waxaa ka mid a atawajuh atawajuh wuxuu ula jeedaa wajahtu wajhii liladii fatara asamaawaati walard laakiin tan keliya miyaa shardiya shardi maahan adciyat listiftaaxu la imaanay ducadaani waxay ka mid tahay ducooyinka nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam fi اlistiftaax waxaa ka mid ah xadiid abi hurayra allahuma baacid baynii wa bayna khaطaayaaya waxaa ka mid a ducadii cumar radi allahu canhu subxaanaka allahuma wabixamdik wtabaaraka smuk watacaala jaduk walaa ilaaha gayruk oo saxaabaduna ay ku ijmaaceen waxay ka mid tahay min adciyati اlistiftaax ducadaanna waa ka mid waa tawajuh marka asiga wajahtu buu ula jeedaa laakiin iyo wixii la mido adciya ah oo ku soo arooray fi ducaaءi اlistiftaax in lala yimaado wاlisticaadatu iyo in ilaahay subxaanaه wa tacaala shayطaan laga magan galo alisticaada min الshayطaan wاljahru iyo in lala jahro fii mowdicihi mowdiciisa in lala jahro salaada qiraa'ada in lala jahro fii mowdicihi ay fii mowdici اljahri meesha jahriga wاlsraaru iyo in qiraa'ada la siraysto fii mowdicihi ay fii mowdici اlsraar salaad walbana lalama jahro salaad walbana lama siraysto waxaa la rabaa meeshii jahri in lala jahro meeshii israar loogu talagalana la siraysto maalan salaat اlmaqrib maxay leedahay ma jahri bay leedahay mase israar labada ragce ugu horeysa waxay leedahay jahri waa in qiraa'ada lala jahro ragcada ugu dambaysa waa la siraysanaya markii qiraa'ada lala jahrayo ma markii imaamka uu jamaa yani qofka uu imaam yahay oo jamaaco uu dujinayo mase markuu keligii tukanayana waa la jahrayaa culamada qaar waxay leeyihin hadduu keligii tukanayona waa la jahrayaa laakiin sida saxiixa markuu keligii tukanayo yusmicu nafsahu naftiisoo maqashiinaya maxaa yeele cid kaloo haddaa qiraa'o ka dhagaysanaysa oo ku gadaal tukanaysa ma lahan waa munfarid markaasi keligiisa ismaqashiinaya oo wuxuu kor u qaadayaa qadar ou naftiisa ku maqashiin karo qiraa'ada salaadou siraysanayna ayaduna waa la mid waxaa mar walba waxaa la rabaa qiraa'ada inuu naftiisa maqashiin karo si uu ugu tadaburo qur-aanka uu akhrinayo laakiin waa inaysan gudbin oo aysan tashwiishin dad kaloo tukanaya meeshii marka jahri loogu talagalana waa lala jahrayaa meeshii israar loogu talagalana waa la siraysanayaa waljahru fii mowdicihi walisraaru fii mowdicihi mid walbaya meeshiisa wataamiinu iyo in la aaminsado markuu imaamku dhammeeyo qiraa'at lfaatixa imaamka laftirkiisana wuxuu ka mid yahay dadka la jahraaya bacda qiraa'at alfaatixa in lala jahro ta'miinta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday idaa qaala axadukum fi salaati aamiin qaalat almalaa'ikatu fi samaa'i aamiin fwaafaqat ixdaahuma alأkhraa gufira lahu ma taqadama min denbi haddii axadkiin markuu tukanayo uu aamiin yidhaahdo malaa'igtuna ay fi samaa ayadoo ku sugan aamiin ay tiraahdo labada aamiin midkoodna midka kale uu waafaqo gufira lahu qofkaasi waxaa loo dhaafaya maa taqadama min denbi wixii hormaray dembigiisa loo dhaafaya waa fadiilo weyn in aamiin la yidhaahdo marka waa arrin loo baahan yahay wuxuuna yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam idaa ammana alimaamu faamminuu hadduu imaamku aamiinsado aamiin dhaha idinkuna fii xadiidin aakhar wuxuu yidhi idaa qaala waladaaliin faquluu aamiin hadduu imaamku yidhahdo waladaaliin faquuluu waxaad tidhaahdaan aamiin wuxuuna nebigu noo sheegay calayhi isalaatu wasalaam inaysan yahuuddu nugu xasdaynin inta ay nugu xasdayaan cala asalaami walta'miin salaamta iyo aamiinta waxa ugu badan ee yahuuddu ay ku xasdayaan dadka muslimiinta ah waa assalaamu walta'miin salaamta aysa salaamayaan dhexdooda iyo markii waladaaliin uu yidhaahdo imaamka inay yidhaahdaan aamiin saas darteed waa in aamiin la yidhahdo lalana jahro waa lala jahrayaa markuu imaamku waladaaliin yidhaahdo aamiinta waa lala jahrayaa imaamka laftirkiisana wuxuu leeyahay aamiin sida ma'muumka u leeyahay dhammaanna waa lala jahrayaa arrintaani waxaa ku khilaafay dadka muslimiinta ah shiicadaa ku khilaaftay muslimiinta intooda kale waxay arkaan aamiintu inay sunnato mashruuc tahay laakiin shiicadu ma qabaan walidaalika haddaad masaajidadooda ku tukato markuu imaamku faatixada akhriya waa la wada aamusan yahay imaam iyo ma'muunba qof dhahaya ma arkaysid aamiin qofkii aamiin yidhaahdana hadda wuxuu noqonayaa tuka cabaar laho dadka ka dhex tilmaaman markii salaada laga baxo waa la wada fiirinaya waa hariib siduu u leeyahay aamiin waxaanu axaadiid oo dhan waa baal mareen waa garab mareen khilaafkooduna waxba dhibi maayo muwaafaqadooduna waxba soo kordhin mayso hadday ku khilaafaanna waxba lama maqna hadday ku waafaqaanna waxba kuu ziyaadi maayaan waa qoon baadiyeysan wa qiraa'atu suurati iyo suurad akhrinteeda bacda alfaatixati faatixa kadib waxay ka mid tahay sunnooyinka salaada in faatixada kadib suurad la akhriyo wa qiraa'atu suura bacda alfaatixati faatixa kadib arintan waxaa u daliila xadiid abi qataada radia allahu canhu ana nabiya sal lla ly slam kaana yaqra'u biumi اlkitaabi wa suuratin macaha nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu akhrin jiray biumi lkitaab um lkitaab waa suurade waa suurat lfaatixa um lqur'aan iyo um lkitaab waa la yihahdaa wa suuratin iyo suurad macaha ay maca alfaatixa faatixadu laakiin waxaan soo marnay waa ruknun min arkaani الsalaa laakiin suuradda faatixada ka dambaysee la akhrinayo waajib maaha waa sunna waa sida fiican hadduu qofka faatixada ku gaabsadona salaadiisu waa saxiix waxba dhibi mayso hadduu faatixo keliya ku gaabsado laakiin waxaa sunno ah inuu suurad akhriyo ama aayaad min alqur'aan uu akhriyo bacda alfaatixa shardi ma ahan suurad kaamila oo dhammaystiran inuu akhriyo laakiin un shay min alqur'aan inuu akhriyo bacda alfaatixa faqra'uu maa tayasara min alqur'aan وقراءة الsورة بعد الفاaتiحة والتكبيiraaت iyo تكبيiraaتka عinda الرفع والkفض عinda الرفع رفعiga أgtii والkفض عinda الرفع mعنa وxuu la jeedaa mar walboo madaxa kor loo soo qaadayo iyo والkhفضi mar walboo hoos loo raaricinayo mar walboo qofku kor usoo kacayo mar walboo hoos u degayo inuu تكبيiraaتka la yimaado nebiguna sidaasuu عalayhi الصلاaة وaسلاaم fayukبiru كلmaa khفض ورفع nebiga calai isalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid takbiirsada mar walba uu hoosu degayo iyo mar walba kor u kacayo xadiid abi hureyra ku jira bukhaari iyo muslim abu hureyra sidaa u tukada radia allahu canhu markaasuu yidhi innii la ashbahukum salaatan birasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam aniga idinkugu shabihi og buu yidhi salaad xagga salaada nebiga caleyhi isalaatu wasalaam macnaa ninka idinkugu salaad shabihi og rasuulka waa aniga markuu tukaday oo u tusaaleeyey salaada nebiga caleyh salatu wasalaam kadib uu sidaa yidhi waxyaabuhu abu hureyra samaynayna waxaa ka mid ah in mar walba kor u kaco iyo mar walba uu hoos u dego uu takbiirsanayo cinda kulli khafdin wa rafcin waa takbiirsanaya takbiiraadkaasna waxaa loo yaqaanaa takbiiraat lintiqaal oo qofku wuxuu la yimaadaa markuu ka guurayo min ruknin ilaa ruknin cindamaa yantaqilu min ruknin ilaa ruknin markuu rukni ka guuraayo rugni kale u guurayo ayuu la yimaada qiyaamuu ka guuraya rukuucuu u wareegaya rukuucu ka soo kacaya qiyaamuu usoo noqonaya sujuuduu aadaya xaaladahaasu takbiirsanaya wa qowlu samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamdu waxaa kaloo ka mid a hay-aat salaa qowlu qowlu samica allahu liman xamida samica allaahu macnaheeda waa ajaaba allaahu ilaahay waa ajiibay liman samicahu qofki liman xamidahu qofkii mahdiya qofkii mahdiya ilahay waa ka ajiibay samica halkan maqal keliya loolama jeedo maqalkan waxaa ku dhex jira ijaaba ajiibid oo alla subxaana wa tacala uu ajiibayo qofkii yidhaahda samica allahu liman xamida yani qofkii ilahay ku mahadiya rabbanaa laka alxamdu axaadiidka qaarna waxaa ku soo aroortay biziyaadati lwaaw rabbanaa walaka alxamdu oo waaw lagu ziyaadinayo watasbiixu fi rukuuci wasujuud iyo in la tasbiixsado rukuucda iyo sujuudda dhexdeed markii la rukuuco in la tasbiixsado bimacnaa wuxuu la jeeda in la yihahdo subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdihi fi sujuudna la yidhahdo subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdihi labadaa keliya miya adkaarta ku soo aroortay fi sujuudi warukuuc maya waa ka badan yihiin laakiin uun labadaasuu hadda kuu sheegay watasbiix wuxuu uga cabiray labada mid walboo ka mid a subxaana ku jirta subxaana rabbiya alaclaa iyo subxaana rabbiya alcadiimi kaliya marka tasbiixda sidaas uula jeedaa in la tasbiixsado fi rukuuci wasujuud calaa kulli xaal in lala yimaado fi rukuuci wasujuud adkaartii ku soo aroortay waxaa ka mid a subuuxun quduus rabu lmalaa'ikati waruux waxaa ka mid a subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii nabiguna waa badin jiray ducadaas fii aakhiri xayaatihi fi rukuuci wasujuud labadaba waa badin jiray caaisha radi allahu canha waxay tihi kaana yata'awalu lqur'aan nabiga calayh isalaatu wasalaam qur-aanku ku camal falayay markuu badinayay rukuucdii sujuudda fii aakhiri xayaatihi ducadan markuu badinayay subxaanaka allahuma bixamdika allahuma kfir lii waxay tihi kaana yata'awalu lqur'aan qur-aanku ku camal falay qur-aankay sheegayso nabigu ku dhaqmaya waa maxay waa suuratu nasri ida jaءa nasru اllahi wاlfatx waraأyta الnaasa yadkhuluuna fi diin اllahi afwaaja fasabix bixamdi rabbika wاstaqfirhu amarkaasuu fulinayay fasabix bixamdi rabbik markaasuu ducadaa badin jiray fi اrukuuci wاsujuud waxay ka mid tahay min adkaari الrukuuci wاsujuud wawadcu lyadayni iyo labada gacmood in la saaro cala alfakhidayni labada bowdo ama labada cajar fi ljuluusi fadhiga dhexdii fadhigaasi ha noqdo mid aad tashahud u fadhiisanayso ama ha noqdo jalsada u dhaxaysa labada sujuud mar walba ood fadhiisanayso inaad labada gacmood saarto labada cajar yabsutu lyusraa gacanta bidix waa fidinayaa wayaqbidu lyumnaa midda midigna waa laabayaa goormaa midda midig la laabayaa waa cinda tashahud tashahudkaasi ha noqdo tashahud اlأwal ama ha noqdo tashahud tashahud اlakhiir labada midku noqdaba gacanta midig faraheedu laabaya bidixda faraheeda laakiin laabi maayo waa fidinaya cajarku ku dul fidinaya ila almusabixata ilaa farta musabixada la yidhaahdaa mooyaane almusabixa waa farta suulka ku xigta asabaabana waa la yidhahdaa musabixana waa la yihahda sabaaxana waa la yidhahdaa waa farta suulka ku xigta fartaasuu ishaaraya fa inahu yushiiru bihaa fartaasi waa ishaaraya buui fartaas asiga ma laabayo ee waa ishaaraya mutashahidan xaaluu yahay mid shahaadada la imaanaya markuu farta ishaarayo waa xaala tashahudihi waa waqtiga uu shahaadada la imaanayo cinda shaaficiya waa sidaa farta wuxuu ishaarayaa cinda tashahud tashahudkama waxay ula jeedaan ataxiyaad miyay ka wadaan maya cinda qowlihi ashhadu an laa ilaaha ila allah markaasuu farta ishaarayaa leeyihi fii awali tashahud ma ahan markuu soo gaaro ashhadu an laa ilaaha ila allah ayuu ishaaraya walidalika annawowi raximah اllah fi lmajmuuc wuxuu yidhahdee fayarfacuhaa farta sabaabada ah ama musabixada ayuu kor u qaadayaa iida balaga alhamzata min qowlihi laa ilaaha ila اllah hadduu gaaro buu yidhi hamzada ka mid ah qowlkiisa laa ilaaha ila allah markaasuu farta kor u taagaya farta markaasuu kor u qaadaya fartuu sheegaya waa farta suulka ku xigta markaasuu ishaaraya hadduu gaaro hamzada min qowlihi laa ilaaha ila allah hamzada waa xaggee ku jirtaa hamzada kelimadda ilaah markuu soo gaaro laa ilaaha hamzada markuu yimaado farta ishaarayaa musanifkuna halkan wuxuu ku yidhi fainahu yushiiru biha mutashahidan mutashahidan waa xaal yacni xaaluu yahay mid shahaadada la imaanaya markaasuu farta ishaaraya macnaa waa markuu dhahayo ashhadu an laa ilaaha ila allah markaas farta ishaaraya xagee laga qaatay arrintan in farta la ishaarayo cinda qowlihi ashhadu an laa ilaaha ila allah oo ka hor aan la ishaaraynin axaadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan waxay tusinayaan in rasuulka calayh isalaatu wasalaam farta uu ishaarayay cinda tashahud bimacnaa markuu la imaanayo ataxiyaat inuu nebiga calayi salatu wasalaam farta ishaarayo laguma qaydin mana lagu xidhin cinda qowlihi ashhadu an laa ilaaha ila allah walidalika xadiid ibni cumar radi allahu canhu oo ku jira fii saxiixi muslim markuu ka hadlaya sifada fadhiga nebiga calayhi salaatu wasalaam fi salaa wuxuu yidhi kaana ida jalasa fi salaa wadaca kafahu lyumna calaa fakhidihi lyumna wuxuu saarayay calaa cashiisa midig cajarkiisa midig wa qabada asaabicahu kullaha farihiisoo dhanna waa laabaya faraha midigta waay wa ashaara wuxuuna ishaarayay biisbicihi allatii taasoo tali libhaama suulka ku xigta wa wadaca kafahu lyusraa calaa cashiisa bidixna wuxuu saarayay calaa fakhidihi lyusraa cajarkiisa bidix wa ashaara biisbicihi mowdic miyaa loo sheegay mase markuu fariistuu saan samay jira buu yidhi markuu nebiga fariistuu sidaan samay jiray idan fadhiga bilowgiisaa la bilaabayaa ishaarada markaad u fadhiisato tashahudka markiiba farta waa taagaysaa maxaa tusinaya laakiin ama ay u daliishadeen culamaa shaaficiya arrintan in ashhadu an laa ilaaha ila allah markii la marayo farta la taagaya wuxuu sheegay asancaani raximah ullah inuu jiro xadiid uu soo saaray alimaam albayhaqi fi sunan اlkubraa xadiidkaasaa tusinaya buu yidhi mowdicu ishaara inay tahay cinda nudqi bilaa ilaaha ila اllah markii laa ilaha illa allah lagu dhawaaqayo in farta la ishaarayo xadiidka uu sancaani ishaaray wuxuu ku jiraa fi sunani اlkubraa lilbayhaqi laakiin kuma cadda mas'alada waan akhrinaynaa xadiidka lafdigiisa xadiidka waxaa wariyey saxaabi la yidhaahdo khufaaf ibnu imaa khufaaf khaa khufaaf ibnu imaa ibnu imaa hamza u dambaysa alghifaariy wa kaanat lahu suxba maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sux buu lahaa macnaa saxaabi u ahaa raawiga khufaaf ka warinaya wuxuu yidhi salaadaan tukanaya buu yidhi wuxuu yidhi fara'aanii wa ana asnacu dalika wuxuu i arkay buu yidhi anoo arrinkaa samaynaya arrinku ishaarayo waa in fartuu ishaaray macnaha fartaan taagay buu leeyahay markaan marayay ashhadu an laa ilaaha ila allah ayaan farta taagay ama markaan tashahudka la imaanayay ayaan farta taagay oo farta ishaaray markaasaa waxay arkay buu yidhi khufaaf ibnu iimaa wa ana asnacu dalika anoo sidaan samaynaya anoo farta taagayo farta ishaaraya way arkay farta anoo ishaaray way arkay qaala wuxuu yidhi falama insaraftu min salaatii markaan salaadayda ka baxay qaala lii wuxuu ugu yidhi khufaaf lima nasabta isbacaka haakadaa lima nasabta maxaad u taagtay isbacaka fartaada haakadaa sidaas maxaa ugu taagta ugu ishaartay qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi faqultu lahu waxaan ku idhi ra'aytu nnaasa yasnacuuna dalik waxaan arkay dadka markay u fadhiisanayaan tashahudka ayagoo farta ishaarayo farta taagayaan arkay dadkaan ku dayday waay aqoon uma lihi laakiin dadkaan ku daydayoo markay tukanayaan markay dadka ataxiyaadka u fadhiistaan fartay ishaaraan aniguna fartan iska ishaaray qaala wuxuu yidhi khufaaf fa innaka qad asabta adiga waad asiibtay buu yidhi sawaabaad la timid ina rasuula allahi sala allahu calay wasalam kaana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa sallaa hadduu tukada yasnacu dalika arrinka ayuu samayn jiray wa kaana almushrikuuna mushrikiintuna waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda innamaa yasnacu haada muxamadun muxamed wuxuu sidaa ugu samaynayaa biusbucihi fartiisa liyasxara si dadka u sixro mushrikiinta waxay dhihi jireen innamaa yasnacu haada muxamadun muxamed wuxuu arrintan u samaynayaa biusbucihi fartiisa wuxuu sidaa ugu samaynayaa liyasxara si dadka u sixro wuxuu farta u ishaarayaa soo dadka u sixro wa kadabuu been bay sheegeen buu yidhi khufaafaa dhahay mushrikiintu waa beentood innamaa kaana rasuulu llahi sal ly slam yasnacu dalik nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arrinkaas samayn jiray lamaa yuwaxidu limaa yuwaxidu bihaa rabbah waxididda rabbigii uu ku waxidaya awgeed towxiid dartii ayuu nebiga farta u ishaari jiray calayhi salaatu wasalaam ee ma ahayn sixir beenay sheegeen buy xadiidkan ma ka muuqataa in cinda tashahud far la ishaarayo kuma cadda meelay uga jirtay uga caddahana ma jirto laakiin ayaga dabcan waxaa muuqata waxay ku dhegeen limaa yuwaxidu bihaa rabbah waxidid rabbigii uu waxidaya awgeed ayuu farta u ishaari jiray laakiin farta in la ishaaro inay tusinayso towxiid ma waxaa ka dhalanaysa ashhadu an laa ilaaha illa allah markii lale in la ishaarayo kama dhalanaysa kuma cadda laakiin maca daalika hadday ku caddahay xataa xadiidkan masalada xadiidku waa daciifo ma sugnaa sanadkiisa waxaa ku jira rajulu min ahli lmadiina oo raawi ruwaadda xadiidka ka mida ayaa wuxuu yidhi xadaanii rajulu min ahli lmadiina waxaa ii sheega buu yidhi nin ka mida reer madiina ninkaasi yaa yaqaana lama yaqaan idan waxaa ku jira sanadkiisa rajulun mubham nin mubhama oon xaalkiisa la aqoon ayaa sanadkiisa ku jira xadiidku waa daciif maca daalika sariixna kuma ahan masalada hadduu sariix ku yahana saxiix ma aha hadduu masalada sariix ku yahay waa hayru saxiix waa xadiid aan saxiix ahayn sidaa darteed farta waxaa la ishaarayaa markuu qofka u fadhiista litashahud labada calaacal uu saaro cajaradiisa faraha gacanta midigna waa laabaya farta ku xigta suulkana waa ishaaraya markuu fariisto oo tashahudka bilaabayo ama ataxiyaadka uu bilaabayo la sugi maayo cinda qowlihi ashhadu an laa ilaaha ila allah maxaa yeele daliil saxiixa ma lahan waliftiraashu fi jamiici اljalasaat hay-adaha salaada waxaa ka mid ah aliftiraash goglasho fii jamiici اljalasaati jalasaadka dhammaantood fadhiyada dhammaantood markii laga reebo fadhiga dambe fi salaati arubaaciya wathulaathiya waxaa la fadhiisanayaa aliftiraash aliftiraash waxaa loola jeedaa wuxuu qofku goglanayaa lugtiisa bidix lugta bidixuu ku fadhiisanayaa waa goglanayaa lugta midigna waa taagayaa faraha midig asoo markaa qiblada u jeedinaya watawaruku fi ljalsati alakhiira altawaruk waa soo marna hadda ka hor fii sifati salaati اnabiy calayhi salaatu wasalaam waxaana way jalso qofka uu salka dhulka dhigayo cajarka ama yani barida ayuu dhulka dhigaya salkiisao dhulka dhigaya lugtiisa bidixna wuxuu ka bixinayaa lugtiisa midig hoosteeda lugta midigna ama faraha midigna way taagan yihiin jalsadaas qofka salkiisa uu dhulka dhigaya waxaa la ihahdaa jalsatu tawaruq fi ljalsati alakhiira wuxuu u fadhiisanayaa jalsada dambe jalsada dambe u fadhiisanaya laakiin salaad walba miya ma ahan salaadda hadday tahay laba ragco hal jalsay leedahay sooma jalsadaasi u dambaysa wuxuu fadhiisanaya aliftiraash sida salaada fajar salaada jumcaha sunnooyinka labada ragcee qofka u tukanayo waa jalsatu liftiraash hadday salaadda afar ragco tahay ama ay saddex ragco tahay sida maqribka jalsada u dambaysa ayuu fadhiisanaya atawaruq farqi miya u dhexeeya rag iyo dumar farqi uma dhexeeyo wtasliimatu haaniya iyo salaamta labaad atasliimatu luulaa waa soo marnay maxay ka mid ahayd min arkaani اsalaa middan dambe atasliimatu اhaaniya cinda shaaficiya waa sunna waajib maaha wuxuu arkaa inay sunno tahay alimaam ibn اlmundir raximah اllah waa min culamaai shaaficiya uu ka mid yahay arrintaasuuna rajaxay asiga laftirkii min culamaai shaaficiya uu ka mid yahay lakiin mararka qaar waa khilaafa masaladan laakiin waa ku waafaqay wuxuuna yidhi hadalkan fii kitaabihi alawsat wuxuu yidhi wakulu man naxfadu canhu wakulu man axfadu canhu cid walba oo aan ka xifdiyey min ahlilcilmi ahlulcilmiga ka mid a cid walba oo ahlulcilmiga ka mid a waxaan ka xifdiyey buu yidhi calaa ana salaata man iqtasara calaa annahu yujziu salaatu man iqtasara calaa tasliimatin inay gudayso salaada qofkii ku gaabsada calaa tasliimatin hal tasliim hal salaam wa uxibu waxaanan jeclahay buu yidhi an yusallima tasliimatayni inuu laba salaam salaamo noqsadana waan jeclahay wa uxibuda maxaa laga fahmayaa midda dambe sunno waayo warkaa macnihiis waan jeclahay wuxuu ula jeedaa waa sunna tasliimta labaad waan jeclaho inay sunno tahaan u jeclahay laakiin waajib maaha lilakhbaari adaalati ahbaarta tusinaysa awgeed can rasuuli lah sal slam oo nabiga alay slatu slaam laga wariyey wayejziihi waxaana ka gudaya buu yidhi an yusallima tasliima inuu hal mar salaamo noqsadana way ka gudaysaa inuu hal mar salaamo noqsadana way ka gudaysaa laba jeer inuu salaamo noqsadana waan jeclahay ahbaarta tusinaysa awgeed ahbaarta tusinaysa ushaaraya waa maxay axaadiidii ku soo aroortay atasliim alwaaxida axaadiidaasna waxaan soo marnay in culamada qaar ay daciifiyeen sida alimaam ibnuqayim raximahullah hadalkiisa hadda ka hor waan akhrinay inuu yidhi waa daciif axaadiidta ku soo aroortay atasliim alwaaxida nebiga calayhi salaatu wasalaamna kama sugna inuu salaamo noqsaday ilaa tasliimatayn ilaa laba salaamo noqsi mooyaan oo midigii bidix uu salaamo noqsaday wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin